Star FM News.
kulan wacan dhegaysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda wanaajinaysa daryeelka ciidamada difaaca ee kenya barasaabka majaakos oo ka hadashay mamnuucidda qaadka muguka wararka soomaaliyana dhegaysiyaal waxaad ku maqli doontaan digniin loo diray mas-uuliyiinta loo igmaday shaqooyinka ee dhibaatay ee shacabka soomaaliyeed iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka bisha lixaad iyo juun ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamku ay sugan tahay saddexda bisha labay tobnaad ee dulxija ama carafo sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warkaa subaxnimada la socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay wanaajinta daryeelka ciidamada qalabka sida ee waddanka waxa uu hoosta ka xariiqiyey in dowladdu ay dhaqaalo ku bixin doonto sidii guryo dheeraad ah loogu dhisi lahaa ciidamada difaaca qaranka ee k d f iyadoo loo marayo mashruuca guryaha la awoodi karo hogaamiyaha dalka ayaa sheegay in wejiga koowaad ee barnaamijkan saraakiisha milatariga loogu dhisi doono toban kun oo ah guryo dhanka kale madaxweyne william ruuto ayaa ballanqaaday in miisaaniyad loo qoondeyn doono sidii sanad kasta loo tababari lahaa ugu yaraan laba boqol oo ah duuliyayaasha diyaaradaha militariga hawada ee loo soo gaabiyey k a f qorshe ahaan ayaa la bilaabi doonaa sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxa uu carabka ku adkeeyey in tani looga gol leeyahay xoojinta awoodaha ay ciidamada u leeyihiin ka qayb qaadashada dadaalada amniga ee gobolka arrimahan ayuu sheegay xilli shalay loo dabaaldegayey sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidamada ilaalada hawada dalka ee k a f ee sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii barasaabka ismaamulka machakos ovinyan deyti ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dadweynaha fursad loo siiyo si ay aragtidooda uga dhiibtaan mamnuucidda qaadka muguka ka hor intaanan tallaabadaasi lagu dhaqaaqin waxay sheegtay in ugu horeyn shacabka arrinkan ka qaybgeli doonto ama laga qaybgelin doono guddoomiyaha ismaamulka machakos ayaa dhanka kale walaac ka muujisay in caruurta ay ku soo badanayaan ama ay ku soo badanayaan caruurta kulgulaanshaha aflaaldembiyeedyada waxay madaxda kiniisadaha ka codsatay inay door ka qaataan sidii wacyigelin ka dhan amaandooriyaha loogu samayn lahay dhalinyarada Kanisa mnisaidie kwa hiyo. Ni maneno ya drugs na mimi nakuja kuweka public participation ya muguka because I cannot ban muguka on my own. Lazima tufanye public participation na nyinyi tukubaliane, mniambie vile mnataka, kwa sababu hizi drugs zimeharibu watoto wetu sana. Kanisa mnisaidie, watoto kuingia kwa kwa crime. Ukienda kwa majela unakuta wengi ni watoto wadogo. It doesn't make sense. Wote niwapeleke hapo, hata wale wanakula muguka ninawafungia hapo. Miezi tatu ikiisha, muguka itakuwa imeisha kwa mwili, si ndio? Hizo women groups za kanisa tufanye kazi nao.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka soomaaliya baasha yuusuf axmed ayaa digniin adag u diray mas-uuliyiinta loo igmaday shaqooyinka ee dhibaateeya shacabka soomaaliyeed
waxaa hadalka lagu bilaabay laguna celceliyey inay jiraan mas-uuliyiin soomaaliyeed oo ku xadgudba awooddii loogu igmaday inay ummadda soomaaliyeed ugu adeegaan waxaa lagu celceliyey balaayaafka lagama dhowro waan sheegaynaa guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir baa halkan laga xusay qaarkood weye ma wada noqon karaan oo waxaan hubnaa dad wanaagsan inay ku jiraan laakiin intaa wanaagsan inay halkan laga xusay dadka ku xadgudba kuwa la sheegay inay guryaha intay soo egtaan weydiiyaan dokumenti maleede hadduu ma yidhaahda ka saara ee isagoo laga yaabo inuu iibsado ama lacag aanu xaq ugu lahayn inuu ka qaado kuwa waa u digaynaa waxaan leenahay shaqadii lagu igmaday taas ma aha waana faldambiyeed waxaanad ku mudan kartaa ciqaab qof muwaadin oo soomaaliyeed oo lagaa raba inaad u adeegto inaad ku xadgudubto wax saxa ma markaa qofkaas iyo sarkaal kasta oo dowladeed oo xil ummadeed haya waxaan uga digaynaa shacabka soomaaliyeed inay dhibaato u geystaan ee markooda horeba dhibaatada la daalacaya taliyayaasha saldhigyada iyagana waxaan leenahay ha ku kaalmaynina qofna waxaanu xaq u lahayn taasoo kale idinkana idiin taala qofku xilka uu doonaha hayo darajadu doonaha joogo waxaa ku waajiba inuu sharciga dhowro dhowrilaantiisana waxaa ka dhalan kara faldembiyeed faldembiyeed kastana waxaa ka dhalan kara ciqaab markaas hal lays ilaaliyo markaa booliiskana iyo garsoorka waxa saaran inay ka shaqeeyaan sharciga ilaalintiisa iyo sarrayntiisa qofna sharci daraha ugu kaalmaynin si aad uga baxsato marna inaanan dembi gelin marka arrintaasaan rabaa horta inaan inaan aad iyo aad u xoojiyo
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya xidigle abuukar maxamed xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab oo ka dhacay deegaanka ceeldheer iyo aagga magaalada ceelbuur waxaan ka warbixinaynaa howlgallo oo ka kala dhacay gobolka galguduud degmada ceeldheer ee gobolka galguduud waxay isku dayeen khawaarijta al-shabaab inay weerar kusoo qaadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan halkaas iyo dadka deegaanka xogtaas waxaa helay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed waxayna ka sameeyeen falcelin muhiim ah waxay fashiliyeen dhagaradii ay maleegayeen khawaarijta al-shabaab waxayna ka hortageen ficilada guracan ay fulinayeen khawaarijta al-shabaab halkaas waxaa lagu fashiliyey dhagaradii ay maleegayeen khawaarijta al-shabaab waxay ka kala ordeen degmada ceeldheer farxadkooda wuxuu ka kala baxay jihooyin kala duwan ama magaalada masagawa ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ka baxay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka waxayna galeen meel la yidhaahdo caliyabaal waxaa ku tegey khawaarijta oo farxanayso waxaa laga hortegey wixi ay wateen oo ah kuwii noolaay kuwii noolaan halkaasi naftooda ku waayeen inta yaroo baxsatana waxay u fakadeen dhinacan magaalada coosweyn ee gobolka galgaduud ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyey deegaan lagu magacaabo xiin tumaal oo hoostaga degmada ceelbuur halkaas waxaa lagu burburiyey fadhiisaman ay ku lahaayeen khawaarijta al-shabaab ee ka doonayeen in dadka deegaanka ku dhibaateeyaan iyo shacabka soomaaliyeed waxaana looga furtay hub iyo saanad ciidan waxaana lagu dilay dhagarqabayaal ka tirsan khawaarijta al-shabaab marka waxaan u mahad celinaynaa dhammaan inta ka qayb qaadatay ee isugu jiro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guutooyinka gorgor iyo khaalid banwaliid iyo ciidamada dadka deegaanka difaaca deegaanka ayagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan leenahay intii shahiiday oo isugu jiro ciidanka deegaanka iyo xoogga dalka soomaaliyeed shahaadada laga ka aqbalo intii caafimaad qabtoona waxaan leenahay caafimaadkiina laa idin siyaadiyo waa mahadsantihiin waxaad difaacateen dalkiina hooyo waxaad difaacateen diintiina islaamka waxaad difaacateen sharafkiina oo ah khawaarijta inay dhibaateeyaan waalidiinta iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaad leenahay waa mahadsantihiin
madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo taliyaha militariga ee somalilan nuur ismaaciil taani ayaa kormeeray diyaarado cusub ay somalilan soo iibsatay qoraal ay baahisiye madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in diyaaradahan lagu tababari doono duuliyayaal ay somalilan yeelan doonto kuwaasoo tababari doono dugsiga tobabarka duulimahadyada ee somalilan qoraalka ayaa intaasi ku daray in xukuumadda ay soo kilaysatay tababarayaal duuliya ah oo caalami ah kuwaasoo muddo laba sano ah kusoo saari doona duuliyayaal xirfadeysan ama xirfad leh oo ka soo jeeda somalilan madaxweynaha somalilan ayaa sidoo kale kormeeray taliska guud ee ciidamada militariga somalilan ee magaalada hargeysa dhanka caalamka haddii aan eego hogaamiyayaasha wadamada ay ku mideysan yihiin jaaliyadda bariga afrika ee loo soo gaabiyay e c ayaa xilka xogyaha guud u doortay veronica nduva oo haweeney kenyana waxay beddeleysaa ambasada bita maduki oo loo magacaabay safiirka kenya ku matala ruushka ama ku matalaya ruushka induvo ayaa ballanqaaday inay dadaal ku bixin doonto siday u xoojin lahayd isdhexgalka shacabka iyo horumarinta gobolka bariga afrika waxay hoose ka xariiqday inay si gaara diiradda u saari doonto sar uqaadidda isdhexgalka dhaqaale ee dhiirigelinaya halabuurka ganacsiga shaqa abuurka nabadgelyada iyo amniga warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda star f m waa naga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cidda warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeedunu yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey